aniga xildhibaankiinina waa ahay igaarkiinina waa ahay walaalkiinna waa ah waxaan u maleeyaa wax dambe oo hadda laydiin doonaayo oo hadday jiraan waa noo sheegaysiin marka waxaa laydinka rabaa warka inta horena inuu ka gaabnaado inuu ka caddaado inuu ka jilcanaadaa la rabaa maxaa yeele dad muslimiin aan nahay qaraabo isdilaysa oo tawxiidka wada haysata oo wax haddii la fiirsho laga hadla hadli karo oo laga heshiyi karo isku dilaysa waxaan aaminsannay inaad ka weyn tihiin waa ka weyn tihiin ilaahay talada iyo tawfiiqda hana waafajiyo rajo badanaa idinka qabnaa qaraabadii kale xalaan la soo hoyannay waa soo aragnay waa la fadhiisannay waana soo dhoweeyeen waa u jeedinnay waxa aan ka rabno waana naga aqbaleen dhinaceyna naga soo jirtaa ilaahay mataqaanaa tawfiiqda hana waafajiyo waxaa laydinka raba waxaa waaye xabad joojin deg dega oon shuruud ku xirrayn ciidanka in la kala qaado wada hadal nabadeed loo fadhiisto intaasaa nagala rabaa ilaahay idankiisa